deegaanka xaaladiisu aad bay u fiican tahay way degan tahay wax dhiba kama jiraan laakiin malaysiyanin baa waxaa jirtaan isbaalo adugu dhankan galisoodiga udhexaysaa juhuray ka sokaysa cadaado oo maleeshiya daleeda adugu caqabada ka jirta wadada deegaanka hadda intaasaa ka jirta oo adugu dadka safarkaa dhib ku ah xaaladaha ka jira taas intaasaa ka jirta wax dhiba
isbaarooyinka mudana guddoomiye wadada isku xirta gaalkacyo iyo deegaanka gelinsoor waa mid in badan taagneed dhowr jeer ciidamada maamulka galmudug iyo inikuba maamulkii ah howlgallaha ka fuliseen haddana way ku soo laabanayaan maxaa inta badan sabab u ah baa la dhihi kala guddoomiye
gaalkacyo iyo iyo galinsoor isbaarooyin way yaaleen laakiin hadda isbaarooyinkaas way urusan yihiin hal meel baa laisugu geeyey hal meel bay degan yihiin wax hadda dhibahoo ka jiro weyn ma maqal gaalkacyaha laisugu aruurshay inta kaletana wadadu waa caadi dadweynuhu caadi lagu isticmaalaan waxa dhibaya waxa qabada hadda ka jiraan ma ogi
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf dhowaan wuxuu sheegay ciddii isbaaro lagu arkay deegaanada galmudug in yani tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono kollay ininkuna maamulkii degmada tihiin oo inta badan wadooyinka magaalada soo gala mararka qaar ay falalkaas ka dhici jireen qorshayaashii iyo amarkii madaxweynaha maxaa ka hirgalay
amarka madaxweynuhu dawlada dawladdu wixii amarka u hogaasan waaya tallaabada ay ka qaadaysa iyada u taalla
waa tahay gelinsoor waxay ka mid magaalooyinka sanadahan dibidhuska iyo nidaamka maamuleed ay ku hirgeliyey ciidamo booliis ah kal hore magaalada laga hirgeliyey oo in ammaanka sugaan lagu talagalo galmudug ka tirsanaa mas-uuliyiin galmudug ka tirsan ayaa inta badan magaaladu waxay u tahay magaalo xudun u ah galmudug bal magaalada xaalada guud haddaa sawir guud naga siisa
magaalada ciidan baa loo dhisay ciidan booliisaa loo dhisay oo loo diyaariyey oo ka shaqeeya wax hadda magaalada dhexdeeda caqabada oo ama dhibaataha ka jira ma jirto xaaladda way iska degan tahay joogu waa fiican yahay wax aan kuu sheego hadda aan ku raado dhibkaasa ka jira malahan ciidamadii booliiskaha magaalada laga hirgeliyey ma ku sugan yihin ma shaqeeyaan mase deegaanada kale galmudug b ciidankii loo wareejiyey
qaybna way joogtaa qaybna qaybaha kaletoo galmudug bay jiraan kuwana waxay joogaan deegaanka laftigiisay joogaan way kusugan yihiin waa tahay dhanka kale gobolka mudug wuxuu ka mid ahaa deegaanadii abaartu sida xun u saamaysay waxaa jira dadkii reermiga inay xoolihii dhaafeen inkastoo hadda roob uu da-o dadkii ay hadda roobab ay ku diirsadaan ay heleen oo bilahaanba roob uu ka jiray bal xaaladii dadkii reermiyiga ahaa oo gobolkuba ama gelinsoor ay ugu darnayd deegaanada hoos yimaada guddoomiye waa sidee
haddaan arrinkaas kacdo warrabo gelinsoor waxay ka mid ahay dhulkii abaaruhu sida aadka ugu dhifteen oo dadkii deganaa qaarna xoolihii ay ka dhamaadeen kuwana ay gobollo kala iyo iyo etoobiya iyo meelahaasay u kala baxeen u kala way kala aadeen hadda roobaa da-ay xaaladii way fiican tahay joogu waa degan yahay dad qaxootiahoo dadka xooluhu ka dhamaadeen magaalada meel u jirta cadu saddex kilomitir degan baa jira iyo kuwo kaloo gobollo kale kasoo barakacay oo ayaguna meesha degan ayaguna qaxootigaas halkaasa degan yihiin
waa tahay dadkaas marka magaalada hadda qaxootiga ku ah oo miyiga ka soo hayaamay ee abaartii hore ay saamaysay ayaka noloshooda waa sidee maamulka galmudug iyo iyo ininkoo maamulkii gelinsoor ahba wax caawimaada oo dadkaas marka laga soo tago inaad dibadejin u samayseen aad gaarsiiseen ma jira
waxyaabooyin la gaarsiiyey way jiraan oo adigu dawladda galmudug ay ay ku caawisay dadka oo caawinooyinkii la bixinayo ah way gaareen laakiin adigu ilaa laba bilood wax gaaray ma lahan baahidooduna hadda ilaahay baa dabooli kara hadda hay-adaha si toosa u taageero wax siiyana ma jiraan dawlad hadda si toosa u taageerto wax siisana ma jirto
waa tahay dhinaca caafimaadka dadkaas bal ka warran marka magaalada xarumo caafimaad oo dadkaas iyo bukaanada kaleba ku filan ma ka jiraan
adiga xarumo caafimaad oo degmada ay leedahay degmada oo hay-ad sisi la yidhaha gacanta ku haysaa jirta hay-adaas iyo bisha cas labadaas meelood baa adigu baa hadda xarumaha dadka lagu daaweeyaa kuwana wixii daawooyin ay u baahdaan halkaas ayay ayay ayay la aadaan way aadaan oo u doontaan daawada laakiin qorshe ayaga meel wax u gaara ayaga goori waa ma jirto